degeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer haddii haysanayo qodobada saakiga wararkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bandhig lagu muujinayo isdhexgalka bulshada iyo nabadda oo lagu qabtay magaalada jowhal isticmaalka maandooriyaha oo saameyn dhanka nolosha ah ku yeeshay dhalinyaro ku nool magaalada jowhal dhalinyarada magaalada jowhal oo ka hadlay doorkooda ku aadan horumarinta nabadda mashaariic horumarneed oo laga hirgeliyey magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay kulan looga hadlayay sar u qaadista waxbarashada oo ka dhacay magaalada baraawe tababar la xiriira tayada gaadiidka dalka oo muqdisho lagu qabtay akhbaaraadka dibadda saaka waxaa ka mid ah maraykanka iyo ruwaando oo ku heshiiyey in afrika uu qaabilo ilaa iyo laba boqoli konton muhaajiriin ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale subax wanaagsan dhegaystayaal waa lixda bisha sideedaad ee agosto sanadka labada kun shan iyo labaatanka waana subaxnimo arbacaa bandhig lagu muujinayay isdhexgalka bulshada iyo nabadda ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jowhar saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabeelle maamulka degmada jowhar ururka dhallinyarada heer gobol iyo heer degmo ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay bandhiga hiddiyi dhaqan oo si heersar ah uga dhacay bartamaha magaalada jowhar ujeedka bandhig dhaqameedkan ayaa muujinayay nabadda wadajirka iyo isdhexgalka dhallinyarada waxaana lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameedyo kala duwan oo ay caan ku tahay magaalada jowhar sida shiribka kabeebeeda jaandheerta iyo suugaanta soomaalida kuwaasi oo dhallinyaradu kusoo bandhigeen hibadooda hal abuurka iyo jaceylka dhaqankooda gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cabdoosangaab iyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xiifo ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay isdhexgalka bulshada islamarkaana u mahadceliyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabelle iyo hay-adaha doorka muuqda ka qaadanaya horumarinta dhallinyarada xaqiiqdii maanta waa maalin kaleento oo hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigaya hadday noqon lahayd dhinaca ciyaaraha hadday noqon lahayd dhinacii dhaantooyinka maalmahan waxaa noo soo socda kowda agoosta ilaa maanta ciyaarihii isdhexgalka oo wareegii koowaad maanta oo shalay inooga ekaay marka waxaan u mahad celinaya wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hay-adaha i o m iyo hay-adaha kaleento ee bahwadaagta ay yihiin oo barnaamijkan naga taageerayay waxay muhiim u tahay in dhallinyarada loo sameeyo faniskan oo kale ama isdhexgalkan oo aad u weyn sababtoo ah dhallinyarada waxay boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada dadka ugu tirada badanla waaye maadaama ay yihiin waxay u baahan yihiin madadaalo waxay u baahan yihiin meel maskaxdooda ay ku mashquuliyaan waxaan ognaha haddii ay fursadahan oo kale aysan helaynin waxaa dhacaaya waxyaabo kaleento oo bulshada dhibaato u keeni karo saas darteed waxaan rabnaa ilaa iyo laba iyo tobanka agoosto oo lagu jiro maalmihii dhallinyarada adduunka oo si qurux badan aan ugu xusayn ay ka duwan tahay sida aan ugu xusi jirnay sannadihii hore oo sanadkan ay ku dheer tahay in ciyaarihii la qabto in hidihii dhaqankii hadday noqon lahayd dhinacii wiilashii iyo dhinacii gabdhahaba waxa dhan isdhexgal la sameeyo welina ay noo dhiman yihiin waxyaabo kaloo aad u tiro badan oo lagu soo bandhigayo maalmaha nabadda ee isdhexgalka nabadda dhallinyarada annagana ka dhallinyar ahaan mar kasta waxaan u taagannahay in ay magaaladayna noqoto ama dowlad goboleedkeena in dowlad goboleedyada kale uu la tartamo dowlad goboleedyada kale inuu ka qurux badnaado marka waa sii wadaynaa dadaalada kuma ekaan doonto oo keliya maalmaha nabadda agoosta agoost oo maalmaha dhallinyarada adduunka ah waa sii wadi doonaa waana sii xoojin doonaa dhallinyarada baahidooda aaday u tiro badanta laakiin inta aan ka gaarno waan sii wadi doonaa cadeen lama soo koobi karo ayadda iom iyo wasaaradda hirshabelle cayaaraha hirshabeelle yaa waxay iska kaashadeen inay maxaan ku rahdaa soo kordhigaan cayaaro wax ku oola oo waxaan ku lehay isdhexgal bulsho ah barnaamijkaasna bulshada reer jowhar aaday ugu baahneed sababta oy tahay wuxuu dhalinayaa isdhexgal bulsho iyo maxaan ku leeyahay nabadda waxay ka qayb qaadataa inay ciyaaraha maxaan ku rahdaay banooniga hadday tahay cayaaraha hiddaha ee dhaqanka waxay u baahan yihiin dadkaanu inay dhallinyarada haddaan la mashquulo waxaa imaanaya amni daro marka waa uga mahad celinaynaa munaasabadan ayaa noqotay madal furan oo kor u qaadaya isku xirka jiilka wacyigelinta nabadda iyo dhiirigelinta dhaqanka soomaaliyeed iyadoo si weyn uga soo qaybgalin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kalyimid xaafadaha magaalada jowhar isticmaalka maandooriyaha ayaa saameyn dhanka nolosha ah ku yeeshay dhallinyaro ku nool magaalada jowhar xalim cali ibraahin ayaa qodobkaasi soo jeedinaysa dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka hadlay saameynta taban ee daroogadu ku leedahay nolosha bulsho ahaan gaar ahaan dhallinyarada iyagoo soo jeediyay talooyin iyo xalal wax go-ool ah oo lagu yareyn karo kana hortegi karo faafida iyo isticmaalka daroogooyinka dalka qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa ku baaqay in xalal waara laga keeno isticmaalka daroogada oo gilaafatay nolosha dhalinyaro badan qofkan lagu taageero asigii meeshaan markuu kasoo baxay ama wixii laga soo joojiyey markaas wax walbau diyaar u yahay waayo wixii maskaxdiisa bedelayay ama dhibaatada u keenaya wuu soo joojiyey markaas marka waxaa isleeyahay ani awoodda ugu weyn waxaa waaye ka dowlad ahaan marka haddii ay samayso meelo dadkaas loogu talagalay ama dhaqan celin xitaa si hadhow ama marka dhaqan celin meesha waxaa jirto xirfadooyin lagu baro haddii meeshaasoo kale la helo wax badana isbedeli karo oo waxyaaba badana hagaagaya isle iyo cid walbo naga saaciidi karta aanu hoos tagno waxaan u taaganahay inaan qayb ka qaadano lakiin waxaa lahay face four sida xaaladda ay noqoto marka maadaama had anaga mashruucan uu ahaa inaan ka hadalno daraagiska daraagiska waan haysanaa laakiin waxaadahay hadda sidoo kale idaacadda aan uu soo sheegano kale iskuullada inaan uu tagano stiikaro waraaqado aan siino oon ku muujino qofka dhibaatada u geystay bigjar ahaan inoo stiikarkaas aan ku dhex muujino inaan sameyno dhalinyarada hor soo isticmaali jirtay daroogada iyo dhalinyarada hadda isticmaasho inaan dood wadaag aan u sameyn insha allah oo mar kale meesha halkan aan kusoo laabano oo dhalinyaradii isticmaalaysay iyo dadkii soo isticmaali jirayba in ay kala qaataan fikrado oo ah dhibka uu leeyahay qofkan uu ugu waramo dhibkan uu soo maray uu hadda laakiin uu iska dhaafay sidoo kale waxaan rabnaa waalidiinta inaan halkan fariin aan ugu dirno oo ayna kaalin weyn nagala qaataan hore ayaa waxaa loo dhahay far kaligeed far ma dhaqdo marka sidoo kale ganacsatada ayagana waan guda jirnaa kulan weyn ayaan qabsan rabnaa sidaan unaan ardayda ay soo tababartay somaali bisline waxaa noo qorshaysan maamulka booliska iyo dhakhaatiirta ganacsatada waalidiinta inaan hal meel isugu keeno oo kulan oo dood wadaag aan ka qabano halkaas aniga waxaan nahay gruub oo isku xiran hal qof ma la dhahayo maanta adi keen dhakhtar adi keen adile wax walba keen qof ma la dhahayo waan badan nahay gruub dhanaan ahnaa qof walba intuu yaqaano ama intuu wax yaqaano dhakhtar dhallinyarada magaalada jowhar waxay muujiyeen in ay ka go-an tahay inay door muuqda ka qaataan la dagaalanka daroogada dhallinyarada magaalada jowhar ayaa ka hadlay doorkooda ku aadan horumarinta nabadda nuur maxamed ayaa faahfaahinaya dhallinyaradu waxa ay lafdhabar u yihiin bulsho kasta marka laga hadlayo dhismaha nabadda waa qayb kale oo muhiim ah oo aan la iska indho tiri karin marka la helo dhallinyaro firfircoon wacyi leh oo mas-uuliyad iska saarta nabadda iyo horumarka bulshada waxaa suuragal noqon karta bulsho xasiloon oo horumar leh waxaa habboon in dhallinyarada lagu daro go-aan qaadashada heer degmo gobol iyo qarankaba tani waxay ka caawinaysaa in codkooda laga maqlo loogana faa'iidaysto aragtidooda cusub iyo xalal ay keeni karaan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool jowhar ayaa ka hadlay doorka ay dhallinyarada ku leeyihiin nabadda doorka dhallinyarada ay leeyihiinna ma arkinoo si toosa lagu abbaaro laguna wareejiyo si ayaga ugu tashtaan xooggana u saaraan haddii aysan dhallinyarada ay maxaan ku irahdaa ee doorkooga ee la farageliyo marna ma yeelan karaan wax ma arkin oo door ah ama awood ah kuma yeelan karaan wax walba ay qabanayaan laakiin waxay u baahan yihiin in doorkooda loo madax baneeyo lala shaqeeyo la- lana taageero oo taageero xoog badan la siiyo waxaa dhallinyarada awooddeeda loo kobcin karaa inay helaan tababaro inay macnaha aqoon dheer oo ayaga macnaha maskaxdooda kaabta helaan inay macnaha eh, helaan haddana dhaqaale eh, ay wax macnaha ayaga ku horumarin karaan Eh, dhaqaalaha waa waa mid furaha ugu koobaad oo wax lagu kobcin kara maskaxda sidoo kale waa mid labaadoo wax lagu kobcin kara marka waxaan leeyahay dhallinyarada eh, waxaa lagu kobcin karaa tababaro kala duwan oo ay nooca in la siiyo in macnaha dad fireesha ah macnaha ay wax la qaataan dhallinyarada waa doorka ugu muhiimsan ee ka qaadatay nabadeynta dhallinyarada ma ahan eh, qof kaa mogtahay dhallinyarada been in laga sheega ma ahan dhallinyarada wax badan ay qabatay ay macnaha ayadoo shaqadaas ku jirto oo u dhabar adeegaya oo ka shaqaynaya caqabado badan ay la kulmaayeen marka aniga waxaan leeyahay dhallinyarada wax badan ay ay ka qabatay shaqadaas oo oo oo nabadeynta in dhallinyarada in la garab istaago oo garab la siiyo waa waa midan uun bulshada ka rajaynaa insha allah dhallinyaradu waxa ay leeyihiin awood weyn oo ay ku bedeli karaan bulshadooda haddii la siiyo fursad iyo kalsooni ay wax ku go'aamin karaan mashaariic horumarneed ayaa waxaa laga hirgeliyey magaalada beeldhabo ee xarunta gobolka baay saare cabdi ayaa qodobkaasi mar kale faahfaahinaysa mashruuca xarigjirka guryo cusub oo loogu talagalay dadka danta yar ayaa ka dhacday mid ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay munaasabada xarigjarka ayaa waxaa kasoo qaybgalay kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka degmada baydhabo iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda camuud foundation oo hirgelisay mashruuca guryahan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas-uul ka socday hay-adda camuud foundation iyo gudoomiyaha degmada baydhabo kuwa oo faahfaahin ka bixiyey heerarka laga soo maray dhismaha guryahan ninoo muslimiina loo soo dhig annagu reer baydhaba ma nihin laakiinse dhiiggan reer baydhaba ka laha wanaagiyo iyo iyo iyo masabka baydhaba ay lahayd ayaana anigu qiraya dadkan ka soo jeedaana qiraya camuud meel walba oo soomaaliya ay joogto cari soomaaliyeed way ka shaqaysaa waxaanan rabnaa inaan soo celinno xitaa filibiin baan ka shaqaynay siriyaan ka shaqaynay salvador baan ka shaqaynay wadan waxaan rabnaa cisadii iyo maamuuskii soomaali lahayd ayaan hoosta ka xariiqayaa inaan soo celinno oo la ogaado dad soomaaliya wax qaata maahee dad soomaaliya wax celiyaan aynay jiraan amuud dhista guryagan oo ciidan qurux badan oo lamada kun iyo labaatan lamadii madyoonto kooyan waxyaabaha maamulka kala hadleen ka mid haytay in dadka masaakiinta ahoo abaarta baraka ciiday ama cimilada baraka ciyan dhul langhada kabaadamay ba guryaa lanka dhisa marka ingeyka natiijadii uun aragnamay buha arang eed lanka faraxsinyo maynka mahadnaqaana hay-adda amud foundation may buha dadaalka iyo juhdiga iyo may buha gelyahayta deegaankan koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo siya may buha kaalankan qaadata in la taageero dadka may buha masaakiinta ahoo dhanka kale kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha wakiilada doctor siciid cali faqi ayaa u mahad celiyey hay-adda camuud foundation hay-addana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay runtii dadaalka ay waddo ay sii ballaariso ummadda soomaaliyeed meelo badan ayay ku dhibaataysan tahay way xirxiran tahay dadkan waxay ahaayeen dadkii waddanka la rabay inay maaragtay wax soo saarkood ka qayb galaan maanta nasiib darra waxaa dhacday inay i d bs yihiin oo maaragtay aysan dhaqaaqi karin tuulooyinkood laga soo bursaday dhibaatadaas darteed maaragtay ma- ee, inaad maaragtay aad qayb ka noqotaan ee, xuquuqda ay leeyihiin sida basic rightska oo bini'aadinka ah inuu shelter helo shelterkii aa u suurtagelisaan ee, cayaalkoodna maaragtay maanta ay helaan meel ay ku harsadaan iyo iyo haweenkaba marka runtii mashaariicda kale aa wadiina waa idinku dhiirigelaynaa guryahan cusub ee laga hirgeliyey mid ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo ayaa loogu talgalay dadka danta yar ee kasoo barakacay abaaraha iyo daadadka ku dhuftay deegaano ka mid ah maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya tababar la xiriira tayada gaadiidka dalka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa ka nuur maxamed hay-adda taydhowrka qaranka ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay kulan isweydaarsi ah oo ku saabsan tayada gaadiidka ka howlgala gudaha dalka kulankan ay soo qaban qaabisay hay-adda tayadhowrka qaranka ayaa waxaa marti ku ahaa marti sharaf kala duwan waxaana kulankan ujeedadiisu ay ahayd in wax la iska weydiiyo islamarkaana la hubiyo gaadiidka ka howlgala gudaha dalka maadaama mararka qaar la arko gaadiid howlgab noqday kuwaasi oo ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ugu horreyn agaasimaha horumarinta halbeegyada ee hay-adda taydhowrka qaranka cabdiqaadir cabdisalaan cabdinuur ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka maanta waxaan halkan u joognaa kulan aqoon iswadaarsi wacyigelin run ahaantii ku saabsan dhaqangelinta halbeegyada africa gaar ahaan kuwa gawaarida noocyadeeda kala duwan kulankan waxaa soo qaban qaabisay hay-adda taydhowrka soomaaliyeed waxaana marti ku ah xogeeyaha guud ee ururka mise hay-adda halbeegyada africa iyo wafdiga oo la socda oo kulan laba maalmood halkan inala joogi doono magaalada muqdisho run ahaantii kulankan waxaana qayb ka ah oo nagala soo qaybgeli doono wasaaradda gaadiidka iyo dowlista rayidka iyo taraafikada run ahaantii waxaan rabaa halkan inaan fursaddan uga faa'iidaysano inaan masjid halkan kaga dirno dhammaan ganacsatada soo dejiso gawaarida inay ku saleeyaan gawaarida lasoo dejinayo dalka soomaaliya la keenayay halbeegyada soomaaliya dabcan qaranka loo dejiyey gaar ahaan kuwa africa hay-adda taydhowrka soomaaliyeed ay kasoo qaadatay sidoo kaleetay isticmaalaha mas-uuliyad gaar ah wuxuu ka saaran yahay inay tixgeliyaan ayna dhowraan qawaaniinta tilmaamaya halbeegyadani africa dhanka kale cabduqaadir cismaan maxamed oo ah agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee hay-adda tayadhowrka qaranka ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay sar u qaadista tayada gaadiidka dalka marka hay-addu kolley waxay ragsanaysaa isaandaro insha allah waxaan rajaynayaa dalka iyo baabuurta dib wax loogu bedeli doono kadib madaxda kanala joogto hay-adda caalamiga ee carso aan u samayn doonaa tuur aan ku keeni doono hay-adaha dowladda iyo xafiisyada madaxdahay airboortka iyo dekeda sidoo kalena wasaaradduna waa tegi doonaa si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ah mid muhiim ah si meesha looga saaro gaadiidka wakhtigoodu dhaafay ee ka shaqeeya dalka markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada saaka waxaa la diyaaraa saare cabdi xuseen mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya lacag gaaraysa saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa qabashada la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano bariis xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaano intervella ayaa la kala siisanayaa toban doolar burka ayaa haafkiisa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar labaatan laha silitacdeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo laba doolar iyo bar xafaayadda nooca loo yaqaano koonfi ayaa bokiskeeda la kala siisanayaa shan doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanayaa laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa nageynta markaana xubinta cayaaraha waryahanka lagu magacaabo benjamin sesco ayaa heshiisa shakhsiga la gaaray kooxda kubadda cagta manchester united kooxaha manchester united iyo newcastle ayaa ku dagaalamaya saxiixa waryahanka lagu magacaabo sesco inkastoo labaiy labaatan sano jirkaani oo sidoo kalena heshiis la gaaray mikbis waxaa la rumaysan yahay inuu durbidaayo udhaqaaqista oltraford redi bres ayaa si rasmia u gudbisay dalab qiimihiisu yahay siddeetan iyo shan milyan oo yuro ay ku jiraan lacago guna ah labada kooxood ee bermer leaga ayaa hadda dagaal ugu jira in heshiis ay la gaaraan cayrahanka lagu magacaabo sisco xubintaas ayaana guud ahaan ugu dambeeyey warkay subaxnimo ee raadi haysanay